raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal bareyse fayla ha ka dhowaada qodobada warkaan hiraabna muunka door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegeystayaal muddo dheer oo khilaaf iyo isjiijiid ayaa sideedoon dhexeeya dadka ku nool degmada weliweyn hadda weliba waa dad hele oo sameeyahay ciyaar dhaqameed dowladda federaalka soomaaliya oo kuna watay go-aan karaynta qayb kumida tiyaatarka qaranka soomaaliya horjoogo ku tirsanaya dagaalamayaasha al-shabaab oo halis dhiibiyay ciidamada dowladda soomaaliya shaqaalaha dowladda oo lakaamar intay qaadaan talaalka covid nneteen faahfaahin dheeraada ee laku helhaya iskarla kadeli magaalada muqdisho qeybo kumide akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona dowladda maraykanka oo xaqiijiyay in labaatan sano kureed rogowkii militari afghanistan si toos ayan dhammayti bariisafayla dhegaystayaal weliba waa talaado taariikhda miilaadiga weliba ee kabeega taasoo doy kowka bili sidaad sanadka lamaada kun labaatii kowka intaasay weliba hayna qodobadii warkaan hiraab namuunku door koronaya haddana ka dhowaada dhugunsidayaal warkii hiraabnimo faahfaahsan bareyse faylah dhegaystayaal bareyse faylah dhegaystayaal muddo ayaa khilaaf iyo dagaal an dhexeeya dadka dego degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose laakiin marxaladda taas ku duwanta geeka dadka weliba baashalahan ciyaar dhaqameed angoon eh kureed ciyaar dhaqameedkaas weliba laha ka dhawaayay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee arrimaha bulshada degmadaas madallo weliba kulmiday dad badan oo muddo dagaalan dhexeeya dadkaasi oo shalkooy xaafado shargadiisan ee degmadaasi ka koobanta intaasay kureed gudoomiyaha cusub ee arrimaha bulshada degmada iyo madallo ku hadlay usoo nagmahadnaqi shakhsiyaadkii abaabuli munaasabadaas saaslimadan la dardaaramay dadka degmada
dhallinyaradii haweenkii bahda saxaafadda ciidankii saraakiishii kooxdii oo maanta dhan ciyaaraysay oo ilaa iyo tan iyo saaka laamiga ii joogtay oo qoraxda u adkaysatay inay aniga isoo dhoweeyaan aad iyo aada umahadsan tihiin walaaltinimadii oo idinka sugaayey oo deegaanka aan ka rajaynayey iyo taageeradii ay hayseen a ii muujiseen hadduu ilaahay raalli ka noqdo sida aad igu soo baxdeen deegaankan dadkiisa aan usoo kala harin oo maanta oo aa muujiseen inay reerdaafeed ay hal yihiin oo reerdaafeedna la kala qaadi karin hal qabiil iyo hal ummad iyo hal deegaan ay isku yihiin maanta sidaas ugu soo baxdeen ilaa iyo laamiga u taagneedeen oo qoraxda aad dareemi weyseen dabeesha dhacaysa aad dareemi weyseen intaas ayaa daliil u ah waxayna ahayd fadhiin aad dirayseen oo aa u dirayseen guud ahaan dadka nala mid ah iyo dadka deegaanka ku nool iyo dadka dariska ah ayna muujinaysay inay reerdaafeedda isku duwan yihiin waa mahadsantihiin waxaa lii magacaabay kow iyo tobankii bishii sideedaad ee hadda aan ku jirno oo maanta ay soddon tahay waxaa idinka maqnaa dhowr maalmood aan safar ku maqnaa maanta ayaa magaalada walweyn aan soo gaadhay sidaa ii dhoweysayna maanta hadal badan ma rabo inaan inta idinkaga jeediyo maxaa yeelay waxaa maanta dhan taagneedeen qoraxda iyo dabeesha mar kale iyo munaasabada kuwan ka qurux badan oo idinkana aad kelimada ka jeedin doontaan odayaasha iyo haweenka iyo dhallinyarada dhammaantiinba aa idin siin doonaa
weli dhegeystayaal warkii iyo si toosa inla dareertan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya cismaan dubbe weliba xaqiijiyay intiusa hakiyey ijaarkii iyo karayntii qeyb kumid ee tiyaatarka qaranka oo la fadaa in la ka dhisa maqaahiya waaladaasa shirkad gaare kureed amaraa kubay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble warqad xukuumadda wasiirka iyo belonjong gudaantiye lama maalmood ka hor iyo weliba la sheegay in dhul qeyb kumadda tiyaatarka qaranka la kukorayay shirkad laka magacaabo xawataka qoraal geeka hasaare wasiir dubbe weliba kashay in go-aankaas uu sahakiye kureed amaranka kuway madaxda aan oo fuliyo amarka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda weliba ruujiyey howlgeliyowka maqaaxida tiyaatarka ilaa amar damba yeeri wasiirka abwaanada soomaaliyeed iyo fanaaniin ku tirsan howlada caanka ee qaranka waaberi yeshar jaraati qowday shalay caasimada soomaaliya ee muqdisho welibana si foolkafoolyan korjeysana karaynta qeyb kumada ee tiyaatarka qaranka taasi oo ka tilmaamin dhacowla dhow hantida qaranka ummadda horjoogo al-shabaab anqaabla sanaay dhinaga caafimaadka gobolka galgaduud yaan isdhiibay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee kusugan degmadaas cali ibraahim oo muddo dheer al-shabaab anqaabla sanaayo caafimaadka gobolkaas yaan isdhiibay ciidamada gorgor ee galmudug ka howlgalow kureed markii uuse sheegay tibsi qanaca waaya al-shabaab rogowsha oo muddo dheer u saakajari saasilamadan uusa tilmaamin dhibaatooyin shalgadiisan kulakulmi al-shabaab dhatiyo horjooga cali ibraahim yaa muddo weliba uusa ku sugnaayay ee ceelbuur welibana xalay xilada mahanis dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada dhuusmareeb wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya weliba ka horgeliday dhammaan hay-adaha shalgadiisan ee dowladda iyo shaqaalahan teo qaadan talaalka caafimaadka ee covid nineteen qoraal hakubay wasaaradii weliba ka saxiinaya agaasimaha guud ee wasaaradda weliba sidoo kale la faray guddiga shaqaalaha qaran ee rayidkan ta kala shaqeyn wasaaradda caafimaadka sidii talaalkan qaadi lahayn shaqaalaha shakhsiyaadka hubaysan bastoolada iyo xalay weliba degmada karaan ee gobolka banaadir iyo kadilana askar ku tirsan ciidamada dowladda gaar ahaan militariga ahaana si uu ku sugnaya qeybkumada degmada askar tilidili weliba magacyadu alkashal sheegay axmedeey gadaf iyo zakariya cali aadan haana si uu swiinlan ku kordaya degmada kaaraan isla muddo badan oo muddo badan ha ka shaqeeyay gudaha degmada kaaraan wararka uun helayn weliba xaqiijahayna in xubnoogii dilka jahaysidii xukuumadda ciidamada dowladda goobta ka dileen kan kalena uu safakadi meydka lamada askar iyo qofla sheeginta ku tirsanaya al-shabaab iyaa la jeeya xarunta c i d ee dembi baarista wararkan kada dambeeyay uun helayn weliba xaqiijahan in degmada karaan iyo wadaan ciidamada dowladda howlgalka eedan sidii lan helo lahay shaqsiga kale ee fakodi meelo warkaasi dhegeystayaal siin koyahay hiraabnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka mareykanka weliba uusa ka dhawaaqay intuu isaa gebagabeeyey roogowkii militariya ee wadanka afghanistan weliba diyaaraddii inka dambeytiiee ku duulay garoonka diyaaradaha ee kaabuul hal daqiiqa kahor xalay xili dambe kaabuul madaxa taliska dhexe ee mareykanka weliba uusa ka dhawaaqay in mareykanka gebi ahaanha gebagabeeya howlgalkii militari oo qaadayay muddo labaatan sana sarkaal sare oo ku tirsan taalibaan iyo v o a weliba xaqiijay dhammaan xoogagii ajnabi ee ku sugnay dalkaana oo qobsaday ku bahan yeeri dalkaana weliba waa dal xore uunu maamulahayna madaxa diblomaasiyiinta mareykanka ee afghanistan ros wilsom weliba uusiina hasaaray duulimaadkii inka dambeeya oo hay c mins tomi todoba howlgalka kubahowka mareykanka yaa dhammaadiya ka hor wakhtigii uusan qocayimi madaxweyne john baiden oo kabeganaytay xalay xili dambe talaadadii ku dhawaad duulimaadyadii inka dambeeyay ee mareykanka iyo weliba kokoya dhinaga iyo caqalka cad iyo pentagonka weliba markaasay la ballanqaaday inti lasii wada doona caawimaada daadguraynta dadka mareykanka iyo dadka reer afghanistan ee nugul intinkanoolan dalkaas dhammaan dadkii la fadaayay qaar kumada wal daadguraye qaar kumada nasiib dar meel daadgurayn yaleeri aqalka cad iyo pentagonki weliba sheegana in ilaa iyo horaanti isniintun si wada jiray oon qaadin dadtiradii oo laka qiyaasay boqol tumiyo likun oo qofood oo dhaladay afghanistan iyo mareykan horaantay bilung weliba jira murugo badan oo la xiriira kabahowka ciidamadana mafadaana waana qorashayeena in afghanistan sudanka dhaqsiyaha banankabana waliba fadaana in muddo toban maalmoodna nininkadara rogowka dalkoon si una hansaarna dad badan oo ku sugan afghanistan oo dhibaato shalgadiisan qaba ururka taalibaan madaxweynaha mareykanka john biden waliba us eedeen dhiniga eedan shalgadiisa kula kulmay xubnaha xisbi shay iyo xisbiga jamhuuriga welibana markaasay laku codsaday madaxweynahan sidanka dhaqsiha badan ciidamadiisa hankusaara kaabul warkii dhegeystayaal isin kula dareertaan idaacadda raadiyo baydhaban taninkeygii intanoo kulmaana warkunkan lamida ammaano allah